Maamulka gobolka mudug ee galmudug ayaa ku baaqay in la xoojiyo amniga degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xili ay socdaan diyaargarowga munaasabadaha kala duwan ee maalmaha ciidulfitriga gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa bulshada ugu baaqay in xiliyada ay jiraan saxmadda maalmaha ciidda la ilaaliyo caruurta isagoo sidoo kalena laamaha amniga faray inay adkeeyaan nabadgelyada shacabka ku dabaaldegaya gudaha degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waa kan gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle oo ka hadlaya arrimahaasi ciidiibaa soo dhow waxaan rabaa dadku inay haddii ilaahay idmo aysan isjiirin inayna isjiirin ilmaha loo turo dadka loo turo ciidamada dhammaan dhinac kasta ay ka howlgalaan wadooyinka dadka ay ku ilaaliyaan gooysiiyaan ciidsiiyaan amniga la ilaaliyo haddii ilaahay idmo dadkuna maxaa ku idhaha si xilkasnimo leh ay hooyooyinka ilmahooda u ciidsiiyaan ilmaha aan la fasixin bajaatyada dad xilkasa ma wadaan inaan ilmaha bajaatyada lagu fasixin khasaarayuusa dhicin haddii ilaahay maciidda ilmaha waa firxanahayaan waa naqaanaa meelaha waxaa la isku buuranahayaa maxaan ku idhaahdaa ay ka jiraan xafladaha lagu qabta ama sawirada lagu galo marka waxaan rabaa si taxadir leh haddii ilaahay idmo in looga taxadaro hadalka gudoomiyaha gobolka mudug ayaa ku soo aadaya xili lagu guda jiro dabaaldega munaasabadaha ciidulfitriga